intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarfibay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofiba qof dhaliilayaa
bismillahi raxmaan raxiim iyo habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulasa warsa raadiyo cadcadoo habeenka safaan kale aad ka dhegaystaan efemta siddeetan iyo siddeed dhibic shan markii artis marka laga reebo habeen wada jimaca
sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood walle war ma harin walle war ma harin
mar kale kulan wacana wanaagsan saaxiibayaal waa habnimo arbacaa khamiisa ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo safiirka dalka masar ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada caasimadda ah ee soomaaliya waxay ka wada hadleen ayaanu xog idinkaga haynaa wararka ugu dambeeyey ayaana barnaamijkan goorow idinkugu soo gudbin doonaa nolol siyaasadeed ayaa oo u dhexeeya madaxweyne mustafa cagjir iyo axmed shidde ayaa ka bilowday xarunta dowitaanka soomaaliya ee etoobiya saameynta ay ka dhalan karto ayaana warar idinka haynaa wararka ugu dambeeyey ee arrimahaas dhexeeda ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale ee goorra dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha waa madaxtooyada soomaaliya ayaa beenisay war ka soo yeeray dalka kenya kaasoo ahaa in hubka soomaaliya lagu weeraray xaafadda westland ee galbeedka magaalada nairobi ee dalka kenya warar arrimahaas la xiriira ayaa goor dhagaysan doontaan faahfaahin dhalada ayaa ka soo baxaysa dil caawa ka dhacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho wararka ugu dambeeyey arrimahaas la xiriira iyo dalka kooxda geysatay ayaana xog idinkaga haynaa qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya ayaa maanta lagu dilay xaafadda albaraka ee degmada hodan ee gobolka banaadir magaalada muqdisho warar kala duwan ayaa dalkaasa ka soo baxaya barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal qarax khasaare xoog la geystay ayaa ka dhacay maantay magaalada caasimadda ah ee muqdisho xog ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta amartay in xabsi lagu sii hayo ninkii ajnabi ahaa ee lagu qabtay garoonka adaacadda ee magaalada muqdisho qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona shil sababa khasaare ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho khasaaraha ka dhashay ayaan idiin soo gudbin doonaa babooyin ayaa caaw lagu weeray hoyga guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee koonfur galbeed ee soomaaliya xog ayaanu idinka haynaa babooyinka caawa la tuuray qodobada kale ee caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa banaanbax looga soo horjeedo kufsi ka dhacay deegaan hoosta degmada gurceel ee gobolka galguduud ayaa ka dhacay maantay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug maamulka degmada gurceel maanta waxay soo bandhigeen rar lagu eedanaya kufsi ka dhacay waa deegaanka u dhow degmada gurceel ee gobolka galguduud xog ayaanu idinkaga haynaa saaxiibayaal waan idiin soo gudbin doonaa ragga maanta ay soo bandhigeen degmada gurceel maamulkeeda qodobada nagu soo korraa xubintii kalmaan qaybaha dambe ee barnaamijkan ay caaway waxaa ku dhegaysan doontaan qodobada aynu ugu soo korraa ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontiin barnaamijka caawa waxaa soo saaray in lala socodsiin doona anigoo xasan axmed maxamed ah waxaa farsamada iska lahaa saaxiibkay cumar axmedran cumar saxeefa ee waa mar kale iyo xulashada wareysyada
caasha maanta maxay idin soo hadhawaysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dhib ma laha adiga iyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sidaan u wadaagaynaa miyaadan ogayn adiga gaylo wadaad oo ay hormuud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isume ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacaysa ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacaya wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo ogolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideen u furtaa adeegga ila wadaag adigoo isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna ok ama sandi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta iyo dadka shaqadu ka dhexayso inay ku xidhiiraan waan gartay waa hawl iyo hanti wadaag horseedka guusha hormuud telecom wixii faahfaahintaasi dheer fadlan kala xiriira taleefannada kale ah hal afar hal ama hal afar labo haqabtiraha bulshada hormuud telecom
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawda idinka leenaha saaxiib yaal raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan kusoo dhowaada barnaamijka o dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug oo maanta uu ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo fal kufsi wadareed ahaa oo ka dhacay degan hoostaga degmada gurceel ee gobolkani galgaduud wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ahna xarunta rasmiga ah ee galmudug ayaa maanta waxaa ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo kufsi la sheegay inuu ka dhacay tuulo hoosta degmada gurceel ee gobolkani galgaduud qaar ka mid ah shacabka magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug iyo ardada wax ka barata iskuullada magaaladaasi ayaa digaya banaanbaxa waxaana dalbanayeen in cadaaladda la hor keeno dadkii ka dambeeyey fulka waa falka kufsi wadareedka ahaa ee maantay waa maanta shalaha ka dhacay deegaanka u dhow degmada gurceel ee gobolkani galgaduud inkastoo weli si cadeen aan loo sheegin kufsiga wadareedka iyo ka dhacay tulada guraceel lagu geystay gabar yar ayaa haddana dadka banaanbaxa dhigaya sheegayaan inay aad ugu xiyeen arrintaasi dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxay iskugu tageen meel bannaan oo halkaasi maanta dareenkooda ay ku muujiyeen dadkii ka qaybgalayay banaanbaxaasi ayaa waxaa ka mid ahaa hooyo soomaaliyeed oo halkaasi ku ilmeysay markii banaanbaxa lagu soo qaqbay halkaasina hadalla koobayeen lagu jeedshay halkan waxaan ku caddaynaynaa dhammaanteen in damiirkuna kacay damiirkuna kacay oo guryihii joogi weynay waxa xil kale iyo waxa aanan qaadan karin oo sharciga islaamku uusan raalli ka ahayn sharciga islaamku waxa uusan raalli ka ahayn oo lagu samaynayo gabdhaheenna yaryaraa kuweenna waaweynna way u soo socdaan kuwii yaryaraana haddaa lagu sameeyey waxaan ka codsanaynaa maamulku in uu gacanta ku dhigo cadaaladda uu hor keeno gabadhiyaas hadday cadaalad hesho gabdhaha kale cadaaladday ku badbaadayaan hadday cadaalad weydana sidaas bay ugu dhammaatay waanan ka guuraynaa maadaama aan gabdho nahay bahgooniaan noqonaynaa waxaana weeye sideeda wiilka la kufsanaya ama dhibka noo geysanaya annagaa dhalnay annagaa hooyadiisa annagaa haweenkiisii ah annagaa arayga walaalahay yihiin ma ahan inay kufsi noo geystaan haweenku waa garab haweenkeennu waa garab
taasi waxay ahayd hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo xaliimo axmed cali oo ah dadkii ka qayb galay banaanbixii maanta lagu dhigay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug kadibna ka ilmeyneysay dhacdadii ka dhacday tuulada hoostaga degmada gurceel ee gobolkani galgaduud waxaa isna halkaasi ka hadlay oo hadallo kooban la wadaagay dadkii ka soo qayb gala banaanbaxa gudoomiye ku-xigeenka degmada dhuusamareeb ee xarunta galmudug cabdiqani xasan nuur
maanta waa maalin qaali ah waa maalin damiirka dadku ay isku soo baxeen aad ay u muujiyeen siiba dhallinyaradu waxaan u malaynayaa hooyooyinka iyo waayeelka iyo odayaashuna iyaguna meeshooda inay damiirkooda ka kacayo falkaa foolxumada oo gabadha walaasheena loo geystay sida aan u dhannahay waa ka soo horjeednaa dadka dhammaantiis ka soo qayb galay barnaamijkaana waa u mahad celinaynaa qof kasta oo meeshaa yimid qof kasta oo baarka fikir saliima ka dhiibtay qof kasta oo jecel in barnaamijkaas laga hortago waa u mahad celinaynaa waxaa weeye waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka codsanaynaa ilaahayna ka baryaynaa inaan mar dambe aysan barnaamijkaasu dhicin waxaan caddaynayaa nimankii falkaa geystay waa lasoo xira tiradoodu waxaa weeye afar qof bay ahaayeen afartoodii waa lasoo xiray midkii ugu dambeeya xalay baa lasoo qabtay magaalada matabaan meel koob iyo toban kilomitir u jidha oo dhinaca koonfurta kaga beegan oo baadiyaa baa laga soo qabtay waa la keenay afartoodii xabsiga neefdiidkaa bay ku jiraan labada katiinad bay iskula xiran yihiin waa xaqiiq in baalkan layaado dadkaasu ay dhibaato geysteenna ma qarsoono ayagaa ilaahay baa soo ifiyeyoo facebooka soo dhigay ayagaa isi sheegay waxaa soo haray waxaa hadda harsan ayagii waa la hayaa gabadhii dhibka loo geystayna ma qarsoono iyaduna waa joogtaa ma dhibanin alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahi waxaan ka baryanaa ilahina u caafimaadiyo nimankaas waxaa soo haray oo hadda maamulka ay gacanta ku hayaan in la mariyo cadaalad waa la marinaya cadaaladda ka maamul ahaan baan ku adkaynaynaa ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaan iyo ka dhalinyaro ahaan iyo ka odayaal ahaan gebigeen waxaan u taagannahay in dadka cadaaladda sharcada islaamka la mariyo shacabka waxaan u sheegayaa weliba dhalinyarada waxaan u sheegaa dalkan adinkaa iskale dadka dhibku gaarayaana waa adinka boliiska waxaa rabaa in laga shaqeeyo hadda ninkaas laga soo qabtay meesha baadiyaha haddaan shacab la shaqaynayna boliiska ma soo qabteen haddaan shacab la shaqaynayna ma soo qabteen waxaa la rabaa dadka xumaatada geystay hadday ka dhacdo dhuusamareeb hadday ka dhacdo meel kale hadday inaad laga hortago in barnaamijkan qofkii dhibka geystay lasoo qabto in la fadeexadeeyo in la ceebeeyo in kii lagu toomo dadka bulshada laga faquuqo inuusan dadka dhex fadhiisan inuusan dadka raacin in laga soo horjeesto gebigeen waxaa weeye waa falkii kolleyta intaa aan u arko ila yaabka badnaa oo halkan deegaanka ka dhaca asagana waa ka hortagnay deegaankana waa deegaan xasiloon alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay dhibaatooyinka iyo argagixisada waa naga nabadgeliyey iyadana waxaan rajaynaa ilaahay naga nabadgeliyo dadka qorax bay taagan yihiin aad baan kugu mahad celinaynaa
gudoomiye ku-xigeenka degmada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayuu kaasi ahaa cabdiqani xasan nuur oo ka qayb galay banaanbixii maanta looga soo horjeedo falkii kufsiga ahaa ee ka dhacay deegaanada galmudug dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa xildhibaan saare daahir mira oo ka mid ahaa muslimiintii ka socotay galmudug ee ka qayb galay banaanbaxaasi hadalkan iyo halkaas ay ka jeedisay aad iyo aad ayaan uga xumahay waxa maanta dhacay in badan baan maqlay laakiin maanta anagoo halkan marayaan la soo kulmay muxuu ahaa intaasoo kale ay dhacdo waana arrin murugale in ana meesha aan ku nool nahay ama soomaaliya ay arrimahaas weli ka dhacaan oo gabdhaha la kufsado ama la fara xumeeyo markaas muxuuaha gabdhuhu mar waa walaal mar waa hooyo mar muxuuaha ninkii gabar fara xumeeya waa cadow markaas qofkaas cadow oo gabadha xume fara xumeeyey hadda waxaabaas fara xumayntii usii dheer in muxuu ahaa heer la gaaro in tiifiyo laga duub fidiyow laga duubo oo baraha bulshada la geeyo markaas waxaan ka codsanayaa cid kasta oo muxuu ahaa damiir leh in laga hortago in dadkaas lasoo qabto haddii kale masiibaa nagu dhacaysa wax loo dul qaadan kara ma aha gabdho badana waxaa jira taasi ku dhacdo annagu hay-ad ma nihin muxuu dad xuquuqda dadka u dooda iyo hay-ada wax ku raadiyaa jiraan maqli jiray laakiin tan hadda annagu hay-ad uma doodayno waa damiir xumo haddii tan laga aamuso waayo gabar masaakiina intaa la faraxumeeyey haddana baraha bulshada lasoo dhigo ma aha wax loo dul qaadan karo mana waana masiibo waa arrin haddaan ka aamusno qof kasta masiibada gurigiisay ugu tegaysaa markaas gabadhaas la faraxumeeyey dadkii faraxumeeyey waa in cadaaladda la marsiiyaa si sharciyana sida diinta islaamku ay qabto haddii kale annagoo dhan qof kasta gurigiisay ugu tegaysa masiibadu qof kasta wiil kasta oo gabarh faraxumeeyana walaashiis iyo hooyadiis ayay ka go'an tahay ha iyo gabadhuu dhali doono markaas wax loo dul qaadan kara maaha waa masiibo rabaaniya masiibo weeye ha laga hortago gabar waa miskiin waa in la ilaaliyo wiil dadka soomaaliyada ilmaha dhalay oo iska sii daynayaan waxaan ku waanin lahaa ilmahooda in la tababaro iskuullada in la tababaro dowladdana waxaan u sheegi lahaa iyo culummada in wiilasha laga wacyi
xildhibaan sare daahir mire ayay taasi ahayd oo maanta ka qayb gashay banaanbixii ka dhacay magaalada soomareeb ee xarunta galmudug waxaasna halkaas dadka ka qayb galay ka mid ahaa gudoomiyaha dhalinyarada degmada dhuusamareeb ee xarunta galmudug axmed xasan nuur
waxaan isugu soo baxnay oo halkan maanta aan u taagannahay waa dhacdooyinka foosha xun ee ka dhanka ah ama tacadiga fo- ee tacadiyada foosha xun ee ka dhanka ah haweenka ee ka dhaca guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada galmudug inaan ka dhiidhinno oo aan dare ee, dareenkeenna iyo shucuurteenna ku muujinno in bulsho ahaan dhallinyaro ahaan ee, gabdha ahaan wiilal ahaan dhammaan culummo ahaan bah kastoo bulshadu leedahay in aanaan arrintaas raalli ka ahayn inaan ka xunnahay inaanaan ee, meel kasta oo ay ka dhacday ama hadda ee, ay macnaha dadka fooshaas foosha xun ama waxaas foosha xun raba inay ee, sameeyaan inaanaan raalli ka ahayn ayaan u caddaynaynaa dhammaan ee, inta i dhegaysanaysa iyo inta i daawan doontaba sidaasi la mid ah waxaan caddaynaynaa ee, inaan mar walba ku garab taagannahay gacanna ku siinayna bulsho ahaan maamulka de- maamulka se meesha uu ka taliyo dhallinyaro ahaan waa cod- codka dhallinyarada soomaaliyeed meel walba joogaan ku hadlaya khaasatan codka dhallinyarada galmudug inaan ku gacan siino oo farta ku fiiqno midka dhallinyaro lama dhihi karee xumaan oogaha ah dembiilaha ah ee aan garanin waxa gabadhu tahay mar waa hooyadiis waa hoogaa la dhihi karaa mar waa walaashiis mar waa u dhaxday ama waa u dhexi doontaa laakiin kaasoo kale inay u dhaxdaba ma ahan eh, damiir eh, gabadha s- macnaha ma siinayso waxaan u sheegayaa markaa kaas inuu mujrimka u yahay inuusan ahayn magac dhallinyaro inuusan lahayn laakiin uu yahay faasiq ama mujrim l- eh, ku dhacay ama shareecada islaamka diinta islaamka ku tuntay oo buriyey eh, xadkii ilaahay ugu talagalana cadaaladda in lagu oofiyaa ay waajib tahay waxaan caddaynaynaa dhallinyaradu meel walbay joogtana ay sheegaysaa sida halkudhigida ku qoranba inuusan kufsigu wax cudurdaara lahayn inuusan eh, midka kufsadaha ahi wax kaalmaha bulshada dhexdiisa uusan ku lahayn ay tahay in midkaas kufsadaha ah ama dhibaateeyaha bulshada ah ama gabdhaha ah ama dadka waxbarta ah inuu yahay in cadaaladda la hor keeno eh, maamulka si ay gacan ku hayana waxaan dhallinyaro ahaan ama bulsho ahaan gacan ku siinaynaa qofka noocaasa inuusan bulshada dhexdiisa ku ku dhuuman ee uu noqdo mid laga qabto mid lagu soo sallimo ee shareecada islaamka shareecada islaamkuna waxay ka qabto lagu fuliyo insha allah sidaas darteed culummada ayaa ka hadashay waxaan caddaynaynaa dhacdooyinka noocaas oo kale ah inaysan keliya ee midda dhacaysa aysan ku sinayn haddaan laga hortegin haddii laakiin laga hortago waxay noqonaysaa inay meeshay joogto ku akato kuwii horena ka qoomameeyaan laakiin haddii lagu fiirsado waa sii soconaysaa guri kastayna soo gelaysaa keliya marka waxaan caddaynayaa inaan ama ama aan sheegayaa inaysan keliya mudaharaadku ekaan doonine dhanka tiifiyada iyo baraha bulshada iyo idaacadaha iyo dhammaan meel kasta aan ka caddayn doonno kana sheegi doonno inaanaan raalli ka ahayn ee, kana xunnaha barnaamijyada noocaas oo kalea gacanta aan ku leenaha bulsho ahaanna aan ka geysan doonno sidii lagu baabi'in lahaa foosh barnaamijyadaas foosha xun sidoo kale waxaan baaq ugu dirayaa maamulka galmudug oo hadda aan caasimadii joogno xildhibaanada oo kale oo xildhibaanadii hadda ay nagala joogto hadashay inay ka soo saaraan shuruucda ee qoyska iyo shuruucda ee dhaqan waa dhaqanka waxyaabaha dhaqanka lagu doorinayo shuruuc maaragtay ee xifdinaysa oo lagu sallimayo ama ee, lagu badbaadinayo shareecada islaamka diinta islaamka waxbay ka soo saartay laakiin wixii ama nidaamkii la isla qortaa isaga laftirkiisu waa mid la isla ogolaado bulshada qolo walba dad aan matala ama horjoogayaal u ah waxaan marka u sheegaynaa maamulka galmudug oo xildhibaanada ugu horeeyaan inay shuruuc ka soo saaraan barnaamijyada noocaan oo dhacdooyinka ah culumta ama diinta islaamkuna waxay ka qabto lagu fuliyo aad iyo aadaan kugu mahad celinaya kasoo qaybgalayaashiina ama inta dhegaysanaysa meel walbo tacadiga noocaan oo ka dhacayan waxaan ugu baaqayaa in bulshada joogta ay kacdo ay fadhiga ka kacdo ay muujiyaan dareenkooda wuxuu yahay man ma ahan dareenka la muujinayaa mid ee, maamul lagu burinaya oo cid looga soo horjeedo laakiin wuxuu yahay in lagu la sheego waxa ay tahay a- inay waxaanu yihiin wax dhaqan xumo ah oo dhaqanka islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed suuban meel ay ka soo gashay aysan jirin qolada noocaas oo kalena dembiilana waxaa lagu gubaa dembigiisa dembigiisa in lagu gubaan insha allahu rajaynaya meel walbay joogaan dadka xumaan walayaasha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هل كاسنا وحا كنت ما ذيك المدي wallaahi maanta waa aad ayuu dareenkeenu u kacsan yahay ma ahan mid isheeg laga aamusi kara ama mil- een, maxay ataan laga fariisan karaa een, ani eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimmada waayo arrintan mar hore soo dhacday dhowr maray soo dhacday dhuusmareeb dhexdeeda ka dhacaysa magaaladii laafiyoonayaan inay ka hadlaan ee ahayd inay masaajidada ka hadlaan microfinla qaataan ee ahayd maanta ma ahan inay ardada iyo dadka dhalinta yara ay soo baxaan een waxaan leeyahay wallaahi arrinta soomaali sida caqligeeda u tagaa xididada damiirka in laga siibaad u malaysaa ninkii karaad xumo ninkii ahoo karaadkiisu siiyo inuu kashaafi kufsado adduunka gudcud iyo mugdiyaa kuu dambeeyo gacmaha la gashata aakhirana gohaad iyo aaguula kaa abaalmarinu jahanabo kunteedaad geli doontaa anagana agteedna anagana agteedna gudcudur iyo ciil iyo kocashaad nagala kulmi doontaa waan ku geeska marin doonaa waxaan leeyahay soomaalida wa soomaalaay sidoo wadanka u burburin aakabihina loo burburinaya war waxaan kawaantooba oo dadnimada iyo damiirka muujiya waxaan leeyahay sharci waa koo ilaahay dejiye sharci kalena ma jiro koo ilaahay dejiye ha lagu qaado hana la keeno meel kasta marayaan kulkulidaxay kulii kow jeere ka dhacday hala soo qabto hala keeno war habeenkas markaa seexanaya ciilaa la seexdaa ma aha mid aan laga aamusi karo waxaa leeyahay soomaaliya soomaaliya ha noolaato damiirkeeda ilaahay ha soo celiyo ilaahay ha ka dhigo dad sidii hore eenakoo dowlad haysan waxna haysanaan sharci iyo xeer xeer dhaqameed aan lagu dhaqmi jirin dafna lama geysan jirin masaako wadan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal muslim ah ee adduunka loo aqoonsaya wadanka ugu kufsiga badan taas waxa keena wallaahi ma garanaayo asalaamu calaykum waraxmatullah
gudoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareeb oo ku hadlaya afka dhallinyarada galmudug iyo hooyo xaliimo nuur xaashi ayay kuwaasi ahaayeen oo dareenkooda ku cabirayay banaanbixii maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb xarunta galmudug habeen wanaagsan ayaan hawada in ka leenahay saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan maamulka degmada gurceel ee gobolka galguduud ayaa waxa ay galabta ay soo bandhigeen afar ruux oo lagu eedeeyey inay si wadajir ah kufsa ugu geysteen gabarh ku nool deegaan hoosta degmada gur waa degmada gurceel ee gobolka galguduud maamulka degmada gurceel waxay sheegeen in dhacdada gabadha lagu kufsada ay soo qaabteen afar rag ah islamarkaana ay ahayd dhacdo aad u xanuun badan oo dadka deegaanada galmudug iyo dadka soomaalida dhammaanteed ay aad u hadalhayaan gudoomiyaha degmada gurceel ee gobolka galguduud cabdulaahi maxamed bare ayaa sheegay in raggaasi afarta ay haatan ay ku jiraan saldhigga booliska degmada gurceel islamarkaana galabtay halkaasi ay warbaahinta ay ugu soo bandhigeen waraysi gaar ah oo uu siiyey warbaahinta dalsan ayuu ku sheegay in waalidiinta shalay gabadhaasi kufsiga loo geystay ee goobta lagu soo bandhigay ragga kufsiga lagu eedeeyey ay ku sugnaayeen islamarkaana ay dalbadeen in cadaaladda la horgeeyo oo ay cadaalad ay helaan baartaan ayuu sheegay inay ku socdaan afarta eedaysana islamarkaana ay ka mid yihiin dadka ku nool degmada gurceel ee gobolka galguduud ee maamulka galmudug dhowaanna ay maxkamad ay saari doonaan dhowaan ayay ahayd markii degmada gurceel uu ka dhacay kufsi waa falkaas kufsiga ah aad ayaa looga hadalhayay guud ahaan soomaaliya iyo weliba baraha bulshada waxaana xusuun mudan in maanta banaanbax looga soo horjeedo uu ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug
raadiyo dalkan aadaa umahadsan tahay waan dhowahay anigoo ah guddoomiyaha degmada gurceel ahna duqa magaalada waxaan inkaga mahad celinayaa xiriirka ay la soo xiriirteen runtii arrintaasi waxay ahayd arrin dhacdaha oo fool xun ayna geysteen eedaysanayaal dhallinyaro ah oo afar ruux ah ayna u geysteen gabar yar oo dhallinyaro ah kana mid ah dadka degan degmada arrintaas runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad dhibkeeda leh dambiilaya dambiilayaashii arrintaas lagu soo eedeeyeyna maamulku runtii wakti dheer bacdi gacanta ayuu ku soo dhigay waxay ku jiraan xabsiga degmada galabtana waalidkii dhalay gabadha nabadoonadoodii dadkii oo dhan goobajoog ayay ahayeen meeshaan ku soo bandhignay waxayna codsadeen in maxkamad la hor keeno sharciga islaamkana aysan ka weynayn aad ayayna maamulka ugu mahad celiyeen maamulkana xil ayaa ka saaran qof walba oo eedaysano ah inay sharciga hor keenaan maxkamadna ay geeyaan maxkamadda wixii ay ku xukumtana lagu fuliyo
waa gartay markaan gabadhan dhallinyarada ah dhibaatadu ay soo gaartay marka si safmar ah miyay ugu tageen mise mid iyo labo sidee wax u dhaceen walaalow arrintan raggan lagu soo xiray hadda waa eedaysanayaal saacaddan waa eedaysanayaal xilligii maxkamad xukunto ayaa la ogaan karaa een, qof walba kiiskeeda iyo dembiga ay iska leedahay
marka ma la xaqiijiyey een, raggan hadda la soo xiray inay ahaayeen kuwii dhibaatadu geystay
afartan ruux waa afartii eedaysane ee gabadhaas dhibka inay u geysteen lagu soo eedeeyey
marka afartan nin hadda eedaysan oo gacanta maamulkiina ku jira oo cadaaladdan aad la sugaysaan iyaguna ma deegaanka ay ka soo jeedaan
deegaankay ka soo jeedaan meel kale wax ka yimid ma jiraan waa gartay marka gabadha een, adiga ka mas-uul ahaan ma aragtay gabadha aniga ka mas-uul ahaan maana arkin gabadha markii dhibka ku dhacayba waa la qaaday een, waalidkii safar bay u qaadeen
gudoomiyaha degmada guriceel ee gobolka galguduud cabdulaahi maxamed bare ayuu kaasi ahaa oo u waramaya salmaan xaaji axmed raage oo ka tirsan idaacadda dalsan xaruntiisa magaalada muqdisho habeen wanaagsan ayaan hawada ka leenaa saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan f mta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa
soomaaliya xukuumad walba ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
dhegaysta ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
waayahay habeen wanaagsan ayaana hawada ka leenaa markaana puntland soo jira ayd oo maantay magaalada garowe xarunta gobolka nobel ay ku qabteen xubnaha guddiga ammaanka puntland oo ay ku jiraan xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa waxay soo saareen ooamir la xiriirta calaamasaarka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo sideeda bishaan aan ku guda jirno ee january lagu doortay magaalada garowe puntland guddigan waxay sheegeen in laamaha soo socda waa maalmaha soo socda ee magaalada garowe ay tegayaan wafuud kala duwan oo caalami ah kuwaas oo lagu casuumay caleemasaarka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni taliyaha ciidanka booliska maamulka puntland genaraal muxudiin axmed muuse oo la hadlay bulshada ayaa u sheegay awaamirtan
salaan kadib shirkayga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay u diyaargarowga caleemasaarka madaxweynaha dowladda puntland sidii ciidamada iyo dadweynuhu ay u wada shaqayn lahaayeen amniga sidii loo sugi lahaa arrimahaasaan ka hadlaynaa kow laga bilaabo berri oo bishu tahay saddex iyo labaatan waxaa reeban baabuuraan taarika lahayn ama ha no- wasaarada hal ahaato ama taliya hal ahaado ama eh, qof shacabe hal ahaado baabuur aan taarika lahayn sharciga ayaa lala tiigsanaya cid kasta oo mas-uulah oo baabuur wadata waa inay baabuurkeeda taarika ku xidhata arrintaasu laga bilaabo berri waa mamnuuc waxaa mamnuuc ah beersol cid aan u haysan ogolaansho beersol waa mamnuuc waxaa mamnuuca ciidan aan shaqo ku jirin oo hub wata ciidamada shaqada ku jira ciidamo aan ahayn iyo dad iska qoryo wata oo meelo badan iska maraya oo aroortii aad haddaad soo kacday aada leedahay ciidankaanu ma ciidan ninka soconaya aad arki doontida aad yaabaysid dhammaan hubkaasina waa mamnuuc waa mamnuuc Eh, waxaa mamnuuca qof intuu iska yimaado inuu baarkin meel iska dhigo ka tago baabuurkiisa waa la jejebinayaa waana la jiidayaa baabuur jiidaa loo keenayo meel baakin aan la ogeyn oo waardiye lahayn oo uusan hebel baan ahay baabuurka halkaan aan gelayaa uusan lahayn qof waxaad arkaysaa dad saddex beri iyo intay baabuur meel dhigaan uga taga waa la jeebinaya waana la qaadaya isagana weliba ganaax baa loogu daraya waayo ma aha mas-uuliyad inta baabuur reere gurigood iridood qaar baa dhigaya qaar baa hotel iridii dhigay oo waa iska dhaqaaqaya arrintaas baabuur baaki yaalla ma la ogola waxyaabaha kale oo mamnuuc ah waxa weeye in baabuurta aan shaqada ku jirin oo qoryuhu saaran yihiin ama baabuur ciidana waxaan ka codsanaynaa ciidamada kala duwan inay baabuurta xeryahoodii iyo meelihii ay joogeen ay geystaan lama ogola si amnigu inoo ku sogmo amniga cid gaara dani uguma jir cid walba dan baa ugu jirta cid walbana inay ka shaqayso cid walba inay gacan siiso dadweynuhu waxaan ka codsanaynaa inay ciidamada gacan siiyaan inay la shaqeeyaan inay sidii ay ula shaqayn jireen ula shaqeeyaan wufuud badan baa imaanaysoo hersaraa inay la shaqeeyaan dadweynuhu ciidanka waxaan ka codsanaynaa aan ciidamada faraya in dadweynaha si dhaqan wanaagsana lagula dhaqmo dhaqan wanaagsan in lagula dhaqmo qofka xataa khaldan in dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo loo nasteexeeyo la yidhaahdo sidaan iyo saan lama ogola iyadoo aan la caayin iyadoo aan xabad lagu ridin iyadoo aan qori lagu fiiqin in la yidhaahdo qaabkaan aada u socotid iyo sida aad ku socotid waa khalad sidaanaa sharcigu yahay sidaan iyo sidaan mar laakiin inaan dadka la dhibaatayn inaan lagu xadgudbin inaan loo la caayin in si wanaagsan loola dhaqmo dadweynuhuna waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga oo meel kasta oo iyo wax kasta oo xogah ay u soo gudbiyaan ciidanku idinku inii shaqaynayaa ciidanku amniga inagoo dhan baa dani inay ku jirtaa waxaan codsanayaa qof kastaahi nambarada waa la yaqaan inay ciidanka si toosa ula shaqeeyaan qof kastana inuu isaga iska bilaabo gurigiisa guriga ku xiga dariskiisa hoteelkiisa inuu horta amnigeeda iyo cidda ku jirta iyo amnigeeda inuu sugo gaadiidka lix iyo labaatanka oo kale shan iyo labaatanka gaadiidka ama lix iyo labaatanka gaadiidka meelo cayiman baa loo samaynayaa oo ay maraan xilliyada qaarkoodna waa la xirayaa meelo cayimanna waa loo samaynayaa waana soo sheegi doonnaa meelaha loo samaynayo wakhtiga ay gaarto laakiin dhaqdhaqaaq badan baa la xadidayaa
taliyaha ciidanka maamulka puntland ayuu kaasi ahaa muxudiin axmed muuse oo bulshada la wadaagayay ee awaamiirta maanta ay soo saareen waxaasna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga maamulka puntland axmed cabdulaahi yuusuf dowlad
ciidan baa jooga halkan ciidankii booliiskana waxaanu rabnay inay ka soo qayb galaan sagaalka subaxnimo saaka taa annagaa iskala xisaabtami doonna haddii la yidhaahdo halkan waxaynu isugu nimi wixii waajibaada kolley saraakiisha janannada idin faray iyo muxuu ahaa madaxdiinna haddii ilaahay idmo toddobada casho oo soo socota ama lixda casho oo soo socota howl aad u fara badan oo u weyn oo sumcad puntland sumcaddeeda aad ama u dhisi doonta ama ceebayn doonta insha allaahuna ma ceeboobayse waxaan rabnaa in ay noqoto guul ku dhammaato waxaan rabnaa amnigu idinkaa gacanta ku haya ilaahay ka sokow shacabkeenna magaalada waxaan rabnaa shacabka in loola dhaqmo si dignity ah oo sharaf leh waa dadkeennii weeye waa carruurteennii iyo hooyooyinkeenna idinku wiilashii baa tihiin iyo muxuu ahaa gabdhihii waxaynu u baahannahay xalay waxaa lay sheegay in guryo dad lagu garaacay dad hurda ganjeelooyinka lagu garaacay oo eday yihiin ma naqan howlahaasoo dhan uma malaynayo ciidankan ciidan dishibliin la weeye oo inay hawshaas iyagu ay ka mid yihiin laakiin baaritaan waa samaynaynaa insha allah waxaa laydinka baahan yahay waajibaadkiinnii idin saarnaa inaad gudataan inaad cadow badan baynu leennahay cadowgaa faraha badan oo aad og tihiin oo midabyo badan leh oo siyaabo badan oo kala eg magacyo badan oo kala duwan leh waa inagu dhex jiraan waxay doonaan iyo waxay qorsheeyaanba inay fashilmaan ayaynu u baahannahay insha allah waana fashilmayan waxaynu u baahannahay muddadaa yar in aad guntiga dhiisa isaga dhigtan muddadaa yar in haba yaraatee loo diido cadowga ujeeddada uu leeyahay cadowga waa inagu dhex jiraa waana iska saaraynaa haddii alla idmo waxaynu rabnaa haddii alla idmo habeenka ugu darani horta waa habeenka lix iyo labaatanka oo habeenka ay dhacayso weeye muxuu ahaa xafladdu madaxdii waddanka oo dhan baa imanaysa soomaaliya oo dhan baa laga imanayaa dibaddaa laga imanayaa waxaan rabnaa maadaama la yidhi puntland hooyadii federaalka weeye oo waa qaangaan qaangaannimadaasi inay naga muuqato inaynu noqonno aynu tusno inta kalena inay ku daydaan puntland kudayashadaasna ay iyaga oo faraxsan oo nabadgelyana qaba inaga noqdaan haddii ilaahay yidhaahdo aad baanu idinku ducaynaynaa ilaahay inuu idiin fuduudeeyo guushiinna ee ciidamada habeenkii markaad een, muxuu ahaa harmoniga qaabka laysula shaqaynayo iyo qaabka waajibaadku yahay janannada ayaa kolay idiin soo gudbinaya annagu bays iyo saldhig baan leenahay halkaasaa hawshu ka fulaysaa haddii alla yidhaahdo ee, guul baan idiin rajaynayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawdeen kalena saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulse oo dhasa raadiyo cadaadna oo la socota markaana haddaan fiirno koonfur galbeed magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayay wejiga koowaad ee dibushusiinta deegaanada koonfur galbeed iyo taageerida madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo labi oo sagaal tobanka bishii desembar lagu doortay magaalada baydhabo ee gobolka baay munaasabadda waxaa goobjooha ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ugu horeyn- ugu horeyn xildhibaan malaaq aadan ibraahim iyo- mayow iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa sheegay in muhiim ay tahay in midnimada dadka reer koonfur galbeed soomaaliya la mideeyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ku dheeraaday waxyaabaha ugu horreeyey ee maamulkiisa uu xoogga saari doono isagoo sheegay in qof walba oo ah koonfur galbeed soomaaliya uu heli doono adeegyada bulshada ay u xaqa u leeyihiin
mahadnaqe wali kalasii sheegay wale ani ka shaqay doonay oo ilaahayna rabitaankii wala allaali walaalintibaqaanka wali ka shaqay doonay horumarkii sharaftii wadajirkii midnimadii ya ka shaqay doonay insha allah wali ka shaqay doonay taladii taladiisi taladiisay ii sheegtaan ya ka shaqay doonay insha allahu ana wali ahaa lanqowsaare isindoorate hamiin yageena hanjeena maslaxada reer koonfur galbeed lankasta oo reer koonfur galbeeda yeesisigooda iyo koogaagaana walaalisu daruuf ee qaba amni shay walwalba iyo koogaala doona wali muhiimni aha reer koonfur galbeed idin galayoo lisqabsada laku shaqeeya amniga hooga amniga helna nolol ma helo mustaqbal ma helo walbarasho ma helo caafimaad ma helo shaqo ma helo cibaado ma helo dadkii reer koonfur galbeed haaya meel kasto iyo rogan wali keeyiina qaxooti wal a d b serow lib meel kasta soomaaliya ayaa qaxooti keeyiin wali fadaalee dadkaas lahannaga deegaanshoo lahakannaga darshoo hakannagadaan beerooshoo abuuradaan horumarshoo ka shaqaysadaan caafimaadina dadka noolaadaan meel walbo iyo rogan walaa laga doona insha allah aan xamadooga nagana aan gobollada kale rooga nagana dibudejin aan soo bii doona dibahan laga doono waddan shooxa kan madhali doonaa walaha madhali doonaana si sharaf leh yaan noolaada doonaan insha allahu wali jartee wallahi rawma jaraan geedka reer koonfur galbeed waltiin horane rawna ma jare waltiin darane rawna ma jare qurbahaasiimaana koonfur galbeednaha weli guulaysati unudhaha isku dan e dad mid-eenna tiin horena ma jare tiin dambena ma jare dadkii hore
madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayuu kaasi ahaa oo la hadlayay bulshadii uu madaxweynaha u yahay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed basashe cabdiraxmaan ayaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uga mahad celiyay howlaha dibrusiinta ah uu ka wado sulan kula dardaarmay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya hadda hogaaminaya
wejigii koowaad iyo heshiisiinta iyo taageerada madaxweynaha koonfur galbeed labadaas in la isku daray marka taageeradiina mar walba muhiimay u tahay madaxweynaha si hawsha uu qabanayo ugu dhiirado arrinkaas waxaan kula dardaaranayaa bulshada koonfur galbeed inay arrinkaas ka badayaan arrinta kale waxaan baax u diraynaa ee caalamka iyo cid walba oo la shaqayn jirtay koonfur galbeed koonfur galbeed amnigeeda aada ugu wanaagsan yahay koonfur galbeed dib u heshiisiinay bilowday madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay dib u heshiisiin wejigii koowaad waa u jeedaan dib u heshiisiintan way sii socon doontaa laba iyo saddex iyo afar iyo inka badanay noqon doontaa macnaa ninsan mahay haddii wada shaqayn loo baahnaa koonfur galbeed waxay u baahan tahay magacadeeda in lala shaqeeyo waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan koonfur galbeed lala shaqeeyo runtii eed yadaakiin kuma cadnageen mudane madaxweyne wal eed lanka farax waayo in geekaa danaca koola qiirgalna munaasabadii oo wejigii koowaad baaqi oo adaka baaqi in dib u heshiisiin bilaawada walikiin sheegay matawal walina waa codsatay in guddoomiyaha baarlamanka rooga anina wali codsaday saaxiib mudday guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka oo islamaanada dhunta lanoo doorade in intiyaanoo fasaxaasa kiila roogna wali taawiyey geedka intaa sinugu doontana fasaxaase taawiye walaala madaxweyne
colaadii waa la iska daayey dadkii waa la sugeeyey dabkii waa la baktiiyey iska daa dhuxushiiyo dambaskii la xabaal
dowladdaa la sameeyey halkay diiradda saarto yoo dalkii u dhaqaaqay waryaynaan waryaynaan dib u laaban inagaa duminee dalka aynu dhisne qof walooba dadaal qof walooba duceey qof walooba dulqaado waryaynaan waryaynaan dib u laaban qof waloo damacaaga iyo dooqaaga u kaadso oo danta guud ku dhaqaaq oo waryaynaan waryaynaan dib u laaban
innagaa duminee dalka aynu dhisnee hadalkii wax duraaya hadalkii wax damqaaya dabaylaha warka qaadee nin walowba nin walow dabnahaaga iyo carrabkaaga ka dayso oo afkaaga daboolo
habeen wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaa degeysanaysaan wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada caasimadda ah muqdisho wuxuuna faahfaahin ka bixiyey ujeedka safarkii iyo waxyaaba u qarsoomaa oo uu ku tegay magaalada baydhabo caasimadda kumaalgaarka ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya isagoona qayb ka ahaa dibhushiisiintii gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo guddoon ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim mudeey ay maalmahan ay ka wadeen magaalada dhowdhawe caasimada kumaalgaarka koonfur galbeed ee soomaaliya kuwaasoo ka shaqaynaya sidii la iskugu keeni lahaa bulshada deganada koonfur galbeed iyo soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen oo loo doortay inuu hogaamiyo koonfur galbeed soomaaliya taasoo ka dhexdhalisay in laisfahmi waayo markii dowladda federaalk soomaaliya xildhibaano ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ay geeyeen magaalada baydhabo kuwaasoo la sheegay in rabshada ay ka sameeyeen dadna ay ku dhinteen dadna ay ku soo xireen oo ka mid ahaa musharaxii madaxweynaha koonfur galbeed mukhtaar rabuc calow masuur oo hadda ku hoyanaya xabsi ku yaala magaalada caasimaddahi muqdisho
hadafkaas ka sokow waxaan u imaaday magaalada baydhabo maadaama wasiirka cadaaladda aan ahay inaan u kurgalo bahda cadaaladda koonfur galbeed waxaa ii suurtagashay inaan tago xarumihii bahda cadaalad ay ka mid yihiin maxkamadihii ay ka mid yihiin wasaaradda cadaaladda koonfur galbeed iyo xabsiga dhexe run ahaantii xabsiga dhexe waxaan ku arkay burbur aad u soo gaaray aadna wuu u yaryahay waxaan rajaynaynaa insha allah koonfur galbeed xabsi weyn hadda inaan ka dhisno magaalada baydhabo wasaaradda cadaaladdana ay hormuud ka tahay waxaa kale ii caddaatay cadaalad la'aanta in dhibaato weyna dalka ay gaarsiisay in loo soo labto cadaaladdana ay muhim tahay mu'asasaadka cadaaladda ku dhisan oo mu'asasaadka cadaaladda qaabilsan sidii maxkamadaha xeer ilaalinta iyo ururka qareennada iyo mootaayoyinku ayagana mas-uulka ah waxyaabaha dadka kala iibsanayaan in la xoojiyo koonfur galbeed wasaaradda cadaaladda diyaar bay u tahay inay xoojiso garab taaganaato bahda cadaaladda run ahaantii sanad labadii sano aan joogay waxaa noo dhexeeyay wada shaqayn aad iyo aad u wanaagsan wasaaradaha cadaaladda dalka waxaana u hambalayaynayaa wasiirka cusub oo hadda loo doortay wasaaradda cadaaladda loo magacaabay hirshabeelle waxaana rajaynaynaa insha allah guul inuu keeno asagana dib u heshiisiin markii la helo oo shacabka shacabka isla degan isla nool waayahay habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay wasiirka wasaaradda cadaaladda xasan xuseen xaaji ayuu kaasaa oo ka bixinayay safaro uu ku joogay magaalada baydhabo caasimadda kumaalgaarka koonfur galbeed markuu ku laabtay magaalada caasimadda ah muqdisho habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay markaan haddaan fiirino dowlad deegaanka soomaalida xiisad siyaasadeed ayaa lagu soo waramayaa in maalmahan ay ka taagneed dowlad deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne mustafa maxamed cagjar ayaa maalin ka hor laba jeer looga yeeray magaalada sababa ee caasimada dalka etoobiya waxaana markii uu dib ugu soo laabtay jigjigal sheegay inuu kulamo u la qaatay golihiisa wasiirada oo la aaminsan yahay inuu kala hadlay xaalada ka taagan magaalada jigjiga ee xarunta dowladdeegaanka soomaliya etoobiya dad badan waxay aaminsan yihiin in madaxweynaha deegaanka uu caqabadaha badan uu kala kulmayo siyaasiyiin oo horey uga tirsan xukuumaddii hore oo aan la dhacsanin qaabka wax u wado ayna doonayaan in mar kale ka qayb noqdaan golaha wasiirada ee xisbiga koowaad ee dowlad deegaanka soomaalida mowqifkaas uu ku taageersan yahay axmed shide gudoomiyaha xisbiga talada haya ee deegaanka jigjiga dad badan oo naendhaya siyaasadda deegaanka waxay aaminsan yihiin in uu hogaamiyaha isbeddel cusub oo laga gudbayay marxaladdii hore tusaale ahaan xagga hadalka iyo xorriyadda wadani soddonka sano kama aysan jireen hal mar ayuuna albaabka u furay waxayna keentay in su-aalo badan wuxuuna furay noloshii dhinacii dhaqaalaha iyo shacabka waxay aaminsan yihiin ganacsiga taasi waxaa laga yaabaa in qaybo kale oo masaalix dhaqaale lahayd inay ka xanaajisay sidaas waxaa yidhi aqoonyahan ku sugan dowlad deegaanka soomaliya etoobiya inkastoo aysan si rasma u soo shaabixin waxaa laisku hayaa labada dhinac ayaa haddana waxaa dadka qaar falanqeeya arrimaha siyaasadda waxay aaminsan yihiin in laisku hayo cidda ka qayb noqonaysa olaha fulinta ee xisbiga dowlad deegaanka oo lagu wado dhowaan uu yeesho shirweyne qaran madaxweynaha dowlad deegaanka soomaliya etoobiya ayaa tan iyo intuu xilka u qabtay waxaa soo food saaray caqabado badan oo ay ka mid yihiin arrinta laisku dhaca qowmiyadaha soomaaliya iyo oromada oo meel adag istaagtay isagoona horey u sheegay in isbeddel uu ka dhaca dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya balse xagga oromada uusan wax isbeddel ah uusan ka dhicin awoodda xisbiga ayaa u muuqataa inay sababtay in loolan adag oo u dhexeeya madaxweynaha deegaanka mustafa cogjar iyo gudoomiyaha xisbiga ahna wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka etoobiya axmed shire amjira wuxuu ku xiran yahay dowladda federaalka etoobiya wuxuuna horey u soo noqday wasiirka wasaaradda warfaafinta haatana waxa uu wasiir maaliyadda ka yahay dalka etoobiya waxaana u muuqataa inuu saameyn badan uu ku leeyahay siyaasadda dowladdegaanka soomaaliya etoobiya mustafa cogjir ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhegan yahay in xubnihii lasoo sheegay madaxweynihii hore ee deegaanka cabdi maxamed cumar oo isaga laga saaray golihiisa fulinta ee xisbiga waxaana marnaba aqoonsoonayn in siyaasadda deegaanka aysan mar walba ka marnayn hadba dhinaca hadlaysa tirada dalka etoobiya taa oo dadka qaar aaminsan yihiin in madaxweynaha mustafa cogjir uu su-aal ka keliyey doonana in ay go-aanada siyaasadda jegjiga ay noqdaan kuwa ka madax xabnaan wadsababa si la mid ah gobollada kale ee etoobiya balse waxaa is weydiinaya suurtagalnimada arrintaas oo aan muddooyinka dambe laga marin gadaanka soomaaliya etoobiya su-aalaha ugu waaweyn ee dadka deegaanka isweydiinayaan ayaa waxay tahay in muranka uu galaafan doono mustafa cagjar iyo inuu wiiqi doono saameynta axmed shide uu xulafo yihiin dowladda federaalka etoobiya uu hogaamiyo madaxweyne axmed shide waa madaxweyne waa iraade ra-isul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed habeen wanaagsan ayaan hawdayan ka lehna saaxiib yaal kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badnida ee kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda kofi bebi
kofi beyb saanay ilmaha uga qoslisa wuxuu yidhi how ridooxaan ribiiraysaaney ridooxaan ribiiraysaaney karoontoho reejey qabta ridooxaan ribiiraysaaney karoontoho reejey qabta
cabdulow masmiga ku qanina aad waxay ta mayada waa ku aragtay cijaysatay cabdulow mahmaayada waad seegtay neef gowra caligeeda kama waabtay ahayd naw waar mahmaada waa ku dheeseene waxa weeyaan wan weyni ilaa la gowraco indhihiisu cirka ma arkaan war maahmaadininkukudheelen haan afyaguuyun haan kale aragaasu hunfug matiraaso dheere badaadan dhulfaago waad nahaantaanaan ku naca berigana hunfug aad ku soo darta war neef gowra xaggeeda kama wataan kusoo xasuustaye xalay meelo badan baa cirka laskaga soo dhacay cajiib shabeellaha hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa shabaab cirka dig looga soo yiri horta waxay shabaab ma yihiin cirka ha looga soo dhaca maahine dhulkuna ha ku fugto tii ugu darnayd saldhiga ay kulahay mubaarag ayay ka dhacday markii cirka looga soo dhacay ayaa haddana waxaa ku sii qarxay hubkoodii iyo goorboqarxyo usii diyaarsanay abkayfaqa buraalaa ku soo degaye ilmo yaryaroo meesha ay ku tababarayeen wixii ay diyaarsadeena sii martay waleedahaya shabaabkii boqol sano ka hor jiray ee sayid maxamed cabdilla xasan ayaa diyaarada weerareen ingiriisku lahaa wuu gariye marka wuxuu yidhi coomaadi duulaaya bay cadan ka keeneen cirkii iyo dhulkii baa isqabsadeen cararaqdoodii adiguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaamu yidhi maalintaasaan u dambayso waa laga nasta waa ka iimay u qaxay walaadha shabaabka aad sheegayso sayidku midaan niman naftooda rabay ahaayeene kuwaanu naftooda ma rabaan boqol sano ka hor gabay ahaan aan noo sheegine boqol sano kadib shabaab waxay ku gabyeen dadka yaga dilkiisii haddii cadowgu noo diiday duqaymihii shisheeyaha haddii nala ku soo daayey afka duubanna iyo indhaha daha ku xihannaaba adiguba danbaad leedahay dareer maxaa dhaama aryaanaha waxaad maqli jira katiitow moonyacalow riglow korsuuqaad dhulkiisii dey haddaad jaabkaana ii imaw abeefaafuur haa ku gaashe yur weligay ma maqal maanta ka hor war ninkaan waxaa ka dhex hadlaya majin baa biniaadan sidaa uma hadlee warniyow nig waxuu ku yidhi adigaa fahmine ewalxaad soo jerihaysay jinni guuraaya ku joogse ewalxaad soo jerihaysay jinni guuraaya ku joogse ayay jirtay xaraaray dhihi jirta yaa macaan ka rabahe war ninku haddaad jabtay iima wuu ku yidhi marka u tag haddaad soco karta adoo jaban war caamirba waa saleelle adahaa tarcaymadibuu ahaa
qooqa daraa gobiwidaay anigu jilla hadlay ma waraqaanee waxaana dhihi lahaa muumiga iyo liqayaasha malabsiga ku fogaadee cidna aanu miciinine calooshooda ka miista haddaan miiska dulkeenno taas waa mudankoodii ololadii eelaan aragdi ar olole wuwiinaa nimayo wajinni iyo jacayl riwaayad lasoo dhaafay ahayd kanaso dhagaysta ha isi isi isi gabar jacayl hayo ayaa sabtiga waxay facebook soo wartay haddaan jirayaa jacaylo haddaan jawi caashaq galay axadiina waxay tidhi xasilay goortaan ku helay isniintana waxay tidhi ku bartay oo kaa ilbaxay durbaba talaadadiyaa ka daran oo waxay tidhi talaadadiyaa ka daran oo waxay tidhi tagtay ayaa ku tegay anaa jimcuhu jawaabaya jacaylkana joojiyaan leehay war waxaas ma ahane jacaylkii u daraa maanta reediyo kulmiga ka dhegaysta gabar iyo wiilaa warka akrinayay wiilkii wuxuu yidhi abaaye macaan warkii ma dhammaaday gabadhiina waxay ugu jawaabtay aboowe macaane ma dhammaane warkii dibaddaa dhiman war meeshaas warma aaline jacaylaa lagu jilaaya dhiidhiin ah war jacaylka gabadh laab ee odniska sheegay kan hawidi limarsiyawna may haay casriga soo baxay waa arro aryaadaha madaxweynaha hirshabeelle master waare waagi la doorta waxa uu baarlamaanka ka codsaday inuu wasiirada bannaanka ka keeno oo uusan hal xildhibaan wasiirka dhigaynin waana ka yeeleen muggaas baarlamaanku mugaanowse tuu ugu dareed dhigay wasiiradii ku-xigeenadoori wasiiru dowlayaashe kurtoor xildhibaanadiyow ka dhigay war xeeladaas ma taqaanid waa xeelad mooshinka looga hortago waran iyo gaashaanaana la yidhaahdaa dowladda weynuuna ka barta yaa waraya gaashaan ununkaa ku shari jirnaa dowladda weyn naxaa u geeya abdina uusan kashiraasan lahayn ol iska difaaco la bardi walmooshiidii war dowladda nabad iyo nololaa la yidhaahe goormaa war in iyo gaashaan loo bixiyey warwarna haysaane puntland wafdi tiro badan baa ku qulqulaya cabdiramaan cabdishakuur baa markii ugu horraysa baxay oo isla ayaa lagu reebin inta lagaa tashado tigidkuna waaba qaaliyoobaa la yidhi lagu baxayaoo afar boqoloo doolar buu sii maraya marka dadka halkaas bay u qulqulayaan diyaaraduhuna lacag aqli kafooqa bay ka samaynayaan aryahanay iga qaadi lahaayeene waxaa hore loo yidhi suusmeelo yaalow ka beegmaa horaa caleemasaarka madaxweyne deni waa siyaasadaysan yahay sida loogu kala ordayaana ka arkaa war haddaan somalilan nahay haddaan ka qayb gallo caleemasaarka puntland ictiraaf baan ku helaynaa warnimiyo umaysiin lahaa eleemasaarkii madawiine lafta gareen koonfur galbeedka dhiyaayi siduu maran garooran caleemasaarka madawiine deni oo puntlandka dhiyi doona wala sida muhaafid yoonay mu'aalid linkarooraw may timir lafaka jirtuwa war madaxweynihii soomaaliya state mustafa cagjar isaga iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya khilaafa u dhexeeyaa la yidhi isagoo caraysan buu adis ka soo laabtay baa la yidhi saddex wasiirna markuu yimid xilkii uu ka qaaday marka waxaan u malaynayaa federaalka etoobiya ama keenoo kala noqdaa war madaxda etoobiya iyo kuweenna xiriir weyn baa ka dhexeeyo in la isku daartay baa laga yaabaa haro horaa loo yidhi daqar intaan ahayn waa laisku daartaa aryaadaha kenya waxay tiri hubkina laku weeraray muqdishaa laga soo dhiibay la taliyaha madaxweynuhuna wuxuu yidhi shabaab waxuma dhiibnee kenya warkay sheegayso ha iska fiiriso warnimada la taliyaha madaxweynuhu warka muu iska hubsha muqdisho waa la wada joogaa kenyase soomaaliya u naqbatay inta hubku inay saarantaha soo mooga waa maxay hubka laga soo dhiibay sheegaysaa haki amungo waawey konawasini bana maana u baana ileeya aryaa waxaa tiriba lagu yiri ee u aryaa aniga waa yaabanahay niman daacish oo soomaali u soo socdaa maraykanka lagu qabtaa la yidhi war abwaan faarax leynaa wuxuu yidhi jahaas ruuxa naga doonayo yurub ka soo duulay dan buu leeyahay masaagaalu dila waayey aryaa faaraxaan ma ahayna waadan maqal sida faarax suuriya indhaha kabed ma saarteene kartatooye waa ridi lahay kicisa baaruuda war shirkad magaalada carudaha qashinka ka qaada ayaa shir jiraacid magaalada ku dhex qabatay waxay tiri ciddii qashinkeeda cid kale ku darta tillaabaan ka qaadaynaa marka qashin laba qoys layskuma dari karay waa yaab weligay qashan laga ganacsaayo waa iikowkanu anna waa iikow qashin qashin ka ilaaliya ebidkey war qashinka qoryaad ku ilaalin jirteena lama qaadi karaad dhihi jirteena dadka beenta ka daaya harwar ma haysiina safiirka turkiga u jooga soomaaliya wuxuu yidhi safiirkii aniga iga horreeyey aa loo magacaabay ergaga dhexdhexaadinta soomaaliya iyo somalilan war soomaaliya iyo somalilan ayagaa soomaaliyahe ma wada hadli waayeen goormay af turkiga barteen dareesku sidaas maahana soomaaliya soomaali baa leh wey magaca jin ha laguu qasay cirkaa looga soo dhacaaba lagu leeyahay waryaa qaramada midoobe kismaayo ma tegi kartaa liid aryaa qashamada madoobed waaba la dhaqaajiya yaa dhihi kara war xitaa midooda yurub mudhex karan baa la yidhi tijaabadii karan waryaa qaramada soomaaliya xukunta
aad aad iyo aad imaadsan yihiin saxmada xubinta kalamaan qaybi ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawada ka leenahay raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan kuxubaysan ayaa goordhow caawa suuqa bakaraha ee gobolka brander waxa ay ku dileen nin la sheegay inuu ahaa ganacsade ninkii la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray sadaam maxamed yariye waxaana la sheegay in rag bastoolada ku hubaysan xilka oo dilkiisa ay ka damiyeen kuwaasoo goobta iskaga baxsaday weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkaasi iyo sababta loo geystay ha yeeshee waxa uu ka mid yahay dalalka inta badan ka dhaca suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho iyo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir magaalada muqdisho sidoo kale dilkan ayaa ku socdaya xilli maantay xaafadda albaraka degmada hodan ee gobolka banaadir lagu dilay cabdi maxamed coselle cabdimadooba oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda federaalka ee soomaaliya habeen wanaagsan saar raadiyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan qaybi ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay qarax xoogan ayaa maanta wuxuu ka dhacay afaafka hore ee xarunta brimer bank ee waa taleex waxaana uu ka mid ahaa waxaana lagu xiray gaari noocaas malay u taqaano qooqanta sida uu ku qarxay gaarigaasi khasaaro dhaawaca ayaa la sheegay inuu ku jiro waxaana qof goobta tegay uu u sheegay in afar ilaa afar ruux oo dhaawac fudud oo soo gaaray dadkii ku sugnaa halkaasi gaariga qarxay ayaa dab ka kacay waxa uu aad goobta uga tegay ay sheegeen in bas beelay iyagoo aan weli la shaacin ruuxii lahaa gaarigaasi qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta waxay amartay in xabsi lagu sii hayo ninkii ajanib ahaa ee maalinkaas biya lasoo dhaafay lagu qabtay garoonka adaacadee ee magaalada muqdisho antonio tamidn ayaa maxkamadda gobolka banaadir sida ay sheegtay waxaa loo haystay iskuday qatargelinta deganaanta fudud iyo ku guuldaraysiga sheegitaanka waxyaabaha qarxe ee ku eedeysan qodobka saddex boqol soddon iyo labo ilaa shan boqol soddon iyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed ciidamada ammaanka ayaa sabdil lasoo dhaafay oo taariikhda ay ku beegnaa sagaal tobanka bishan waxa ay garoonka diyaaradaha adaacadda ee magaalada muqdisho ay ku qabteen antorias contret oo islamarkaana loo waa garoonka islamarkaasna ku eedeysnaa in uu sitay waxyaabaha qarxa sida uu sheegay wasiirka wasaaradda duulista hawada ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed salaad omar qayb gudoomiye barnaamijka ayaa isla soo gaarnay saaxiib yaal wararka naga soo gaaraya caaway magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka koonfur galbeed ayaa sheegaya in caawa bambooyin lagu weeraray hoyga oo magaalada baydhabo uu ka degan yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya islamarkaana soo noqday gudoomiyaha guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya ha yeeshee markii dambe uu iscasilay rag la sheegay inay wateen gaari ayaa hoyga xildhibaanka carfo ibraahim aadan babooyin ku weeraray waxaana lagu soo warramayaa in babooyinkaasi ay ku dhaawacmeen afar ruux oo mid ka mid ah ilaalada xildhibaanka uu yahay iyo qof waddada marayay xildhibaanka oo guriga babooyinka lagu weeraray ayaa waxaa la sheegay in xildhibaanka uu gudaha ku jira islamarkaana wax khasaaro ah uusan soo gaarin marka laga reebo dhaawac mid ka mid ilaalada iyo ninka odayga ahaa oo waddada marayay waa raggal sheegay inay wateen gaarigaas ayaa waxaa la sheegay in kabacdi halkaasi iska baxsiyay kadib markii ciidamada xoogga dalka halkaasi ay gaareen dadka bambada tuuray guriga xildhibaanka ayaa goobta iskaga baxsan waxaana sidoo kale xildhibaan xusid mudan in xildhibaanka caawa gurigiisa bambada lagu weeraray ay u dhaxda gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay marwa buraay ibraahim madeer habeen wanaagsan qaybi gudoomiya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kusoo dhawaada xubintii aad ku xiisaha badneed raadiyo heesta bilowga barnaamijka idin ballan qaaday heestaasi ku luuqin yahay minafir iyo la yidhaha heesta birdalacsho xoogaa goobta barnaamijka caawa soo saara saaxiibkay cumar axmuduraan cumar saxeefe anigoo ah xasan ila socodsiiyey tan intaan barnaamijkan dib damba ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
Sidii buu Thank you.